asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal duhur faylaha ka dhowaada warka duhurnimo idaacadda raadiyaha baydhabo singhayta qodobadoon hasiin gudbii doona duhurnimadan wali baa kumadaha wafduus hogaamiye wasiirka gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka koonfur galbeed soomaaliya oo deeriy degmada waajida gobolka bokool dowladda soomaaliya oo sheegtay in howlgal ah ka gobodii sarkaal ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ra-iisul wasaare rooble iyo golaha wadatashiga qaran oo kulanka weeldhadi kureed markii reedan dhaca kooy doorashada aqalka sare qaramada midoobey oo ku saartay guddiga ilaalinta qoondada hanraabtee uuse magacaabay ra'iisul wasaaraha soomaaliya dhimasho iyo dhaawaya ku dhaladay qaraxa ku dhigay gobolka hiiraan madaxweyne qoorqoor oo kulamo ku bilaabay cadaada gudoomiyaha gobolka mudug weliba sheegay in tallaabo lagu qaada doonay deg hoggaasta awaamiirta al-shabaab ciidamada dowladda iyo haan galmudug oo deegaano la wareegay weliba hasiin gudbii doognay warkada hornimo saasaata u taariikhda ramle cali oo soomaaliya ka matalahayta tartanka feerka olombikada akhbaaraadkuna siin haynona maraykanka weliba diidinya waa weliba ciidamada afghanistan ka booriyay iniyo hakyan awooda taalibaana markale duhurfayla dhegaystayaal waliba waa duhurnimaasningow taariikhda weliba ee ka beegantaa labaatiyo toddobada belo toddobaad julaay sannadka labada kun labaatiyo kowka intaas waliba hayna qodobada warkaana duhurnimadan haanshoonka doorka hodha ee dhegaystayaal in is diyaariya qodobadaasiyo qodobo kaloo faahfaahsan inshaa allah duhurfayla dhegaystayaala ka bilaabnay qodobkan koreey warkaana duhurnimadan wafduus hogaamiye wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdinaasir cabdi aruush iyo deeri degmada waajid ee gobolka bokool iyadoo swinland ka dhawaayay degmadaasa wafdiga wasiirka iyo qeyb ku hayan hay-adaha samafalka ee kahowlgalow deegaanada koonfur galbeed soomaaliya garoonka diyaaradaha degmada waajid waliba ka dhawaayay mas-uuliyiinta maamulka degmada waajid iyo xubno kale ujeedka wafdiga wasiirka gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka koonfur galbeed soomaaliya iyo mas-uuliyiinta hay-adaha samafalka safarka iyo markaas ka deereen degmada waajid iyo weliba laga sheegay sidayn ku jawaabi lahaayeen baahiyaha iyo qaban dadka danyarta ee ka nool degmada waajid iyo deegaanada hooskoyow ee gobolkaasiya wasiirka wasaaradda gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdinaasir cabdi caruush iyo weliba la filaha in iyo markaas kulamo la qaada doona ee mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo odayaasha dhaqanka degmada waajid ee gobolka bokoola ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo waliba la sheegay inay howlgalyo ka sameeyeen deegaano ku tirsan gobolka shabeellada hoose iyo galantiyo ka dhigan sarkaal al-shabaab qaabilsanaayay howlgalka waa howlgelinta gobolkaasi shabeellada hoose howlgalka qorshaysanaaya waliba ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo kafuliyana deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose walibana saraakiil hogaamiyahaas iyo sheegana in laga qabada cali maxamed aadan oo magaasha afgarasida iyo sayid xariisa sidoo kale waliba sheegana inay weli howlgaladiiyo ku wadaan deegaanadan dhow deegaanka janaale islamarkaana iyo karaatrogan saraakiil iyo xubno kale oo weliba ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada dowladda soomaaliya iyo haan amisom iyo anteo badan howlgaliya oo ka fulyaayeen deegaanada shabeellada hoose abaato al-shabaab weli muku hadalna lankan dowladda soomaaliya hambandhigtay oo sheegtay inay markaas ay madaxii howlgelinta al-shabaab aan qaabilsanaaya ee gobolkaasi shabeellada hoose ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa weliba habka fogaan aragga kala shiray madaxda golaha wadatashiga qaran kulanka oo ahaayay mid saacado qaadiya weliba ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble uuse ka booriyay xubnaha wada xubnaha ah madaxda golaha wadatashiga qaran in iyo sadanka dhaqsiyaha badan iyoon qaadan doorashada aqalka sare maadaama maalinimadii shalay hayti ekekayta hiligii aqbal waa hiligii la qabaday in markaas laka bilaabo doorashada aqalka sare madaxdayaas laqaadii in markaas la dardargeliyey doorashada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya dhinaga kale golaha wadatashiga qaran waliba madaxweynaha iyo bulshada galmudug ee ka bogaadeyna howlgalada lakala dagaalamahay dagaalamayaasha al-shabaab ee ciidamada qaranka markaas ka wadaan gobolka saymudug iyadoona muujiyay inay markaas taageero hil iyo hoob le markaas garab surinyiina heshiiskii madaxda golaha wadatashiga ka ragni weliba kadirana magaalada caasimada ee muqdisho welibana dhikaaya in sidanka dhaqsi ah badan la gudagala arrimaha doorashooyinka sadalka doorasho hor iyo halaaleen kudhiida balse weliba muuqata in reedan dhaaka kooya xaaladihii la qorsheeyey iyadoo weliba doorashadii aqalka sare ee muuqata inay markaas dhaaftii waqtigay laqasta iyo in markaas laqobada weli war ka duurnama idaacadda raadi ah baydhabo iyo dhugunsaaytan war-saxaafadeedha kubahya xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya weliba laha ka dhawaayay guddigii uu magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble uus weliba magacaabay ilaalinta goondadaha uu raabta boqolkiiba soddon anjalika guda jira doorashada dalka bahda qaramada midoobey ee soomaaliya weliba hadhowaayase magacaabista uus ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble magacaabay tumisadida xubnood oo ah guddigan qareen mista hanraabta kaasi weliba ku shaqeey doona xaqiijinta qoondada hanraabta weliba yaraan boqolkiiba soddon ee kuraasta baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya weliba hanraabtiyo kalweelada doonaan yalka erhi warhakubahi qaramada midoobey war halkan iyo intii socday weliba saasaata waliba laka daray qaramada midoobey weliba markaas kanagaas ee taageerada buute weliba markaas iyo qeybgalka hanraabta soomaaliyeed ee weliba matalaada kuraasta waa matalsho doorashooyinka socda ee dalkayalere ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble iyagii ka magacaabay guddi ka kooban tumiya saddex xubnood kaasi weliba ku shaqeey doona xaqiijinta qoondada hanraabta anjalika guda jira doorashooyinka dalka qaraxa oo jeysaday khasaareen iska jara dhimasho iyo dhaawac iyo weliba usuu ku dhiyaya intan dhexayta deegaanada ah beergadiid iyo weliba cumaad oo weliba dhexaya beledweyne iyo maxaas ee gobolka hiiraana qarax oo ahaa imiinada nooca dhuulkalka dugay oo weliba la fiirsaday kolonyo baabuur ee weli markaasi wedidan ciidamo ku tirsan ahaan militariga federaalk soomaaliya welibana inti la xaqiijiyay qaraxaasi ka dhamatay lama qof oo weliba shaleh askari ku tirsan ciidanka dowladda iyo weliba qof kale oo weliba maleeshiyaadka macawisleyda meelisada kale markaas dhaawaca ku direen qaraxasiya gobrogayaal weliba xaqiijineen in xiliga markaas qarax ka dhiyaayayo ciidamada howlgalyo kudhina ah ururka al-shabaab iyo kuwadan intan dhexayta deegaanada beergadiid iyo weliba cumaad islamarkaana qarax kureed iyo fureen rasaas fara badan wararkii weliba saasaata u ahaa iyo sheegaha in dadka ka dhaawacmay qaraxa saylija iyo isbitaalka degmada guraceel ee gobolka galgaduud silanka daawaya waxaana se weliba la sheegay in dhaawacyadiiyo fududiina dhowr jeer oo horeeya deegaano ku tirsan gobolka hiiraan iyo weliba ku dhiyay qaraxa lala fiirsadaa iyo ciidamada dowladda soomaaliya iyo weliba dagaalo xoogan oo weliba dhex marow ciidamada dowladda iyo dagaalamayaasha al-shabaaba madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo deeriy magaalada cadaadada welibana lah kuwaramaha ee inuu iskulamo xasaasiga ku bilaabay gudaha magaaladaas oo weliba ku tirsan gobolka galgaduuda madaxweyne qoorqoor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ee socdaal sheeha ka mari deegaanka baxdo is-oon markaas kulamaha la qaadadi walgorodka deegaanka markaas kula hadal iniyo qaadan doorsho ku eedan howlgalada iyo weliba dagaalada kudhinaga ee kooxaha al-shabaab ee weliba kusoo gada deegaanada maamulkaasi galmuduga sidoo kale madaxweynaha galmudug oo markaas la socdan mas-uuliyiin ku tirsan maamulkiishay ee haatan kulamo shal duwan weliba lanku arinsadow amniga weliba ee ku wadaana magaalada cadaada ilwareedyo kalsooniyo warbaahinta weliba ay sheegeen in markaas kulamada cadaada lanku hadalhay sidii lan taageri lahaa ciidamada huwanta ee weliba howlgaalida kuwada gobolka saymuduga weliba kulamadaas ay sidoo kale qeyb ku galay maamulka degmada iyo weliba saraakiila ciidanka oo markaas ballan qaaday inay ku qeyb gala doonaan dagaalkaas markaas lanku adkaada dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor iyo maalmaha booqasho karooga gobolka mudug weliba uusu kormeeray deegaanada shal waa deegaanada kula wareegay al-shabaab sida qaycad iyo weliba qodgooda galmudug weliba haatan hooga saarahayte sidii reedi aan qabsada lahaayeen deegaano iyo weliba degmooyin ku tirsan gobolkaas mudug oy markaas muddo sanada ee weliba gacantiyo ka hayeen dagaalamayaasha al-shabaab si kastaba haato xaalada koonfurta gobolkaas mudug iyo weli ee too ciidan ka cabsan welibana ku socday dhaqdhaqaaqyo ulus oo weliba ciidamada huwantiyo markaasi ku wadaan meelasaya gudoomiyaha gobolka mudug ee weliba puntland cabdiladiif muuse nuur oo booqasho karooga magaalada boosaaso ee gobolka bari weliba uusuu ku hadalay dardargelinta howlaha sugowka amniga iyo weliba dagaalka ku dhanigaya al-shabaab iyo daacisha taliska booliska gobolka bari iyo gudoomiyaha gobolka mudug yaa kulonshow weliba markaas ka afgordeen inay si wada jiri la dagaalaman al-shabaab iyo daacish oo ay weerari shalduuniyo ka jeysadaayeen deegaanada maamulkaasi puntland gudoomiyaha gobolka puntland ee mudug cabdilatiif muuse nuur iyo ganacsatada puntland kujeeda anjeedi inay markaas al-shabaab iyo si korna lacaga baad ee weli markaasi sheegeen inay dadka kiishoole ka dhibaateehaya waliba uu sheegay gudoomiyaha in ganacsatada iyo oo fadaayeen inay naftateediyo badbaadiyaan iyo al-shabaab iyo siiyayaan lacag balse dadkii shoolaka dilow saasatan iyo kumidaya in dadka wala dilayow maadaama markaasi lacagta siiyayaan al-shabaab walibana uusan kabaaqay inay diidaan lacagaha ay markaas siiyayaan al-shabaab anka dambeyntii gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland cabdilatiif muuse nuur iyo hajeedi in ganacsadihii la ogaado inuusa al-shabaab sii lacag uusan mudanyi in bartiis lakatoogada ama la maxkamadeey siduusa hadalkan dhaki ciidamada dowladda soomaaliya waliyo waheliyeen xandaraawiishta galmudug waliba ay howlgaliyo kuwada waa howlgaliyo shal duuniyo ku sameeyana deegaano hooskeeyo magaalada bacadweyne ee gobolka mudug kaasi oo weliba ku dhanaya urarka al-shabaab howlgalkii waliba uuse ku dambeeyey kureed markii al-shabaab iyo weeraro madaafiya iyo ka qaadeen deegaanka bacadweyne walibana ciidamadii markaas howlgalkii ku sameeyana intan dhahayta deegaanada shabeelow camaar ah iyo weliba magaalada bacadweyne ee gobolkaasi saraakiil ku tirsan ciidamada dowladda gaar ahaan qeybta labaatii koowaad ee waliba sheegeen in howlgallada iyo guuli weyn iyo ku deereen islamarkaana iyo kala wareegeen deegaana horle weliba ku tirsan koonfurta gobolka mudug islamarkaana dhow magaalada bacadweyne ee gobolka mudug sidoo kale waliba ay markaas sheegeena in howlgallada iyo ciidamada wante iyo markaas sii wadaayeen islamarkaana iyo roogsa doona ilaa iyo inta deegaanada gobolka mudug lakukasaaro ku ahaa al-shabaab weli warkada hornama idaacadda raadiah baydhawaya dhugunsahaytan ramlo cali oo weliba soomaaliya weliba ay kamid talahaytay tartanka olombikada ee weliba ee ku socda dalkaasi jabaan welibana ay tartamahaytay fiirka weliba ay galabti la ciyaari doonta gabartan dhalatay dalkaasi romania ah ee weliba laka magacaabo maria necheta kamiilaas oo weliba markaas kuwada fiirtamo doonaan ramlaali weliba maria fiirsha weliba naqda doona kiitumi fiirka kiisha ramlaali weliba naqda doona kiitumi lihaad ee weliba tartanka ramlaali oo eh gabar soomaali ah markii kale taariikhdii aan sameeyay haytay dalka kiisha iyadoo weliba naqatay haweeneydii koreytay weliba kujeeda soomaaliya ee markaasan tartanta ciyaaraha fiirka ee weliba olombikada sanadii labada kun tomiyo todobadii haytay markii ramla ali iyo markaasi ku guuleysatay tartanka feerka olombikada walibana noqotay gabarteen koreytay weliba muslin ee markaas ka guuleysatay dalkaasi feerka olombikada wali ku dambeeyey guulaasay waliba ee markaasi go-aanstay in soomaaliya ka matala tartanka olombikada gaar ahaan feerka ramla ali gabarteegeg waliba wajahi doontay gabarkal laka magacaabo maria cludio necheta taasi weliba qeyb ku ciyaartooyda ku qeybgalhayta tartanka feerka ee weliba ciyaaraha olombikada tokyo labada kun iyo labaatanka kaasi weliba reedandhii halsana maria cludio necheta weliba ku socota dalka romania walibana kabiirtay ciyaaraha feerka markii tumiyo saddex sana jarhayti ku horantiya markaasi kabiirna feerka waliba jeelayta inay ciyaarto kubadda cagta meele dhegeystayaal warkada hormaysan ku dhuwansahaytan waliba waa idaacadda raadi ah baydhabo ee magaalada baydhabo akhbaaraadka banaanka hogayaha gaashaandhigga maraykanka loyd hoyson ee markaasi ciidamada ammaanka ee afghanistan aan kabaaqay inay mudnaanto gaara ee markaasiyan sidii iondajii lahayn dhaqdhaqaaqa kooxda taalibaan ku horanta markaasi naskadenya aniyo dhulka kula wareegaan maleeshiyaadka waliba uu sheegay in mas-uuliyiinta afghanistan iyo ku mashquulsiiyeen sidii markaas an aruri lahayn ciidamo markaas injay lahayn ogaalooyinka waa magaalooyinka weyn ee weliba dalkaasi sahorlanhor waa salonka hortaga in taalibaan ay markaasi ha galaan magaalooyinkaasi hadalkan iyo waliba kooyay hil ururka taalibaan oo sugada guluuf markaas kala wareego dalkaasi afghanistan walibana maadaama ciidamada shisheeye isku kubahayaan dalkaasi ururka haatan waliba markaasi la wareegalana kala bar dalkaasi walow markaasi qabsan magaalooyinkanka weyn guud ahaana khiyaaray waliba suruukan gabagabeeyeen warkay duhurnameysan kula daraagsan idaacadda raadi ah baydhabo ee magaalada baydhabo cabdulaahi salaad aadam xidig iyo warkaa saare waan siina dareersiyaay injineer boor oo farsameeyey saaxiibayaalka mahadsantiin dhugun sidowka warka idaacadda raadi ah baydhabo intii warkan kulamada unridan kulmaan waliba siin ku tabaane sidaas iyo maana laba asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanta fayla